barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka o dhan oo ad nagala socotaan bogeyna internetka ee v o a somaly com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa maalin isniin ah sagaalka bisha disembar sannadka labada kun sagaal iyo tobanka saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa kowda iyo barka duhurnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya xuseen barre aadan iyo anigoo ah nuur xasan nuur
qodobada aad idaacaddeenna ku maqli doontaanna waxaa ka mida dhallinyaro cilmibaaris ku sameeyey dhibaatada ay dhallinyarada kala kulanto safarada tahriibta waxaan aragnay waxaa ka mid ahaa muddadii aan cilmibaristaas ku jirnay waarid hooyo ama qoys ay ka tageen ugu yaraan shan qof kuwaasoo dakhliga markaas ay macnaha haysteen aysan dhaafisanayn nolol maalmeedkooda sababna ay u noqotay in maaragtay ay hantidoodii dib ay u xaraashaan waxaan kaloon idiin haynaa waraysi ku saabsan wiil dhallinyaro ah oo beer daragaiyo kala duwan lagu taacbo ka sameeyey magaalada cali sabiix ee dalka jabuuti kaalmihii heesaha ayaad sidoo kale maqli doontaan xalbashada hadiyaan dooqa calaga ku sudhay niyadii ku cugataa su'aaligu celceliso xalku caadigiidha
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa balse intaas oo dhan waxaa ka soo horreeya warkii calamka
qareenada xisbiyada dimuqraadiga ee jamhuuriga dalkan maraykanka ayaa lagu wadaa isniinta maanta ah in xubnaha guddiga sharciga ee aqalka hoose ay usoo bandhigaan caddaymo taageeraya mowqifka sharciga ah ee labada dhinac ay ka taagan yihiin dooda la xidhiidha xilka qaadista madaxweyne donald trump arrintan ayaa imanaysa iyadoo ay suurtagal tahay in toddobaadyada soo socda cod loo qaado dhaqaajinta iyo horumarinta qodobada xilka looga qaadayo madaxweynaha aqalka cad ayaa sheegay in aanu dhegeysiga dawadahaasi qareenada aanu ka qaybgeli doonin
ugu yaraan shan qof ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen labaatan kalena ku dhaawacmeen kadib markii uu maanta foolkaano ka qarxay jasiiradda north ireland oo ka mid ah labada jasiiradood ee ugu weyn dalka new zealand taliyo ku-xigeenka ciidanka booliska magaalada wellington ee caasimada new zealand john times ayaa sheegay inay dhici karto in khasaaraha ka dhashay foolkaanaha uu kordho maadaama ay jiraan dad weli la la-yahay sarkaalkan ayaa sidoo kale sheegay in jasiiraddu ay weli tahay mid khatar ah oo aysan ciidanka booliska iyo shaqaalaha gurmadka hadda raadi karin dadka maqan dadka hadda soo badbaadaya ayaa ah siddeed iyo toban qof oo dhaawacyo qaba dowladda ayaa ugu baaqday dadweynaha inay ka fogaadaan agagaarka halka uu foolkaanaha ka qarxay ee jasiiradda north ireland ee dalkaasi new zealand
halkaad dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaysa washington qaar ka mid ah arday wax ka baratay jaamacadda bariga afrika ee magaalada boosaaso ayaa soo gebagabeeyey cilmi baaris ay ku sameeyeen sababaha dhallinyarada ku kalifa in ay dalka ka hajiraan ama ka tahriibaan waryaheena magaalada boosaaso yuusuf maxamed yuusuf ayaa cilmi baaristan ka waraystay abshir cabdinaasir maxamed oo ka mid ah dhallinyarada sameeyey diraasadan
ujeedada cilmibaaristan u samey cilmibaaristan horta waxaan wada sameeyey ardayda jaamacadda bariga africa iyo nin mataqaana isha aqoon-yahan ku nool waddanka finland kaasoo la yidhaahdo magaciisa cabdirashiid cabdi ismaaciil sababtaan u sameynay cilmibaaristan waxay ahayd dadkii tegey ama tahriibey ee ka tegay waddanka waxyaabay ay kula kulmeen ama caqabadii ka qabsaday waddamadii ay tageen ay ugu weyneyd in dadkii shuruucdii midooga yurub ay soo dejiyeen boolos ah in dadka aan waxba shuruuca la siin ayagana dhibaata xagga mataqaanaa ku qabsatay ama ay kula kulmeen dadka ay ka tageenna dhibaato marka ay tahriibayeen ah iyo iyo mid mataqaanaa dadkoodiiyo mataqaana aan awood badan lahayn baa mataqaana labadaba haleeshay waxaan aragnay waxaa ka mid ahaa muddadii aan cilmibaristaas ku jirnay waarid hooyo ama qoys ay ka tageen ugu yaraan shan qof kuwaasoo dakhliga markaas ay macnaha haysteen aysan dhaafisanayn nolol maalmeedkooda sababna ay u noqotay in maaragtay ay hantidoodii dib ay u xaraashaan kharash badanna mataqaanaa isha halkaas uu ku baxo waxyaabaha kale oo la yaabka lahaan la kulan waxaa ka mid ahaa xaasas laga maqanya ay ka maqan yihiin muxuu ahaa iisheeg raggi qabay kuwaasoo aan awood u lahayn inay soo biishaan caruurta iyo xaasaskii mataqana ay ka tageen iyaguna aan mataqaanaa xagga ku haysan muxuu ahaa ii sheeg awood badan oo ama ay kula kulmaan dib ugu soo laabtaan wadankii marka tacdiya noocaasa waa waxyaabahan la kulanama aan aragnay ka mid ahaa intaan cilmaaristoodneadi waalidka mala kulantay dhallinyaradu ay ka tahriibeen maxay idiin sheegeen marka sababaha ugu badan ay dhallinyarada u tahriibeen waalid waa la kulanay aabbo waa la kulanay ilma ay ka tahriibeen hooyana waa la kulanay labada waa la kulanay waalidka macna labadiisa qaybood waan la kulanay sababta ay u tageen ilmuhu dabcan markaad fiirisid shaqa la-aan oo kale waxyaabaha inoo sheegeen baa ka mid ahayd khalad la khalday ama mataqaanaa ii sheeg dhallinyaraha kale ay khaldeen ama loogu sheekeeyey mataqaana waddamadaas yurub baa ka nolol wanaagsan waddanka baa ka mid ahaa dhalintiiyo mataqaanaa ka dhacday macnaha nolosha caadiga ahayd ama qofku tii waxbarashada ka dhacay hadhowna sabab ay u arkeen ama ay dareemeen in aysan u suurtoobin nolosha waddanka ay saas mataqaana ay uga tageen oo ay u aadeen waddammadaas mataqana yurub marka isku soo duub waxyaabaha ugu weyn waxay ahaayeen waa macnaha fikir khaldan dhalinyartu inta badan ay qaateen dhallinyarada haray ee xilligan ee dalka jooga ee cilmibaaristaas mala wadaagteen ma u sheegteen dhibaatooyinka jira oo idiin soo baxay markaa cilmibaarista samayseen si dalkooda ay usii joogaan aada iyo aad haddaan nahay bahda eu ama east african university ardadeeda waa ka wacyigelinaa dhallinyarada aafada ay leedahay tahriibku waana u sheegnaa waxyaabaha mataqaanaa lagala kulmo iyo fikirka ay haystaan ay ka haystaan yurub inuusan ahayn macnaha kan saxda ah ee jira waxyaaba badan waaqici oo ka jira mataqaanaa ii sheeg yurub baan u sheegnaa ay mataqaanaa ii sheeg ay go-aankaas khaldan maskaxdooda uga saaraan waddankoodana mataqaanaa ay ku kalsoonaadaan isagay nabad iyo mataqaanaa ii sheeg barwaaqo iyo baraare intaba ay ku helayaan qofkii waxbaran karana waxbarashadiisii sii wato intaad cilmi baaristan wadeen marka maxaa noo sheegi kadhaa oo caqabadihii ugu waaweynaa ahaa oo idin xanuun geliyey idin dareen geliyey oo ku saabsanaa tahriibta ama waalid laga tahriibay ama dhallinyaro tahriibay oo badahaasi ku halligmay oo kale waxaybay noogula yaabka wax ka mid ahayd hooyo laga tahriibay aabihii qoysku markaas u xanuunsanaa markii wiilkii lasoo sheegay inuu tahriib ama gafa haysto maalinta naloo soo sheegay habeenkeediiba odagu waxay tiri buu dhintay marka waxay noqotay geeri iyo qoyskii geeri soo gashay iyo xalkaanu brobleem kale u ka haysto mataqana ilmihii ee ka maqayn weliba waxaana lakuu sheegay inuu ahaa curadka inuu ahaa waa dareemi kadhaa marka qofkaasoo kale dareenkiisa iyo moralkiisa alxamdulillah waxaan waxyaabaha nolosha wax ka mid aha in adigu la furdaamiyey mataqaana boosas iyo reer qoys kulaha ay gadeen ay mataqaanaa ii sheeg ilmihii meesha ka saareen waxaa noogu dadhay in stiil ayagu ay kaabaan hadda meel heblaaya wax laga sheegay ama meel heblaaya wax laga qaadanaya ay tagaan waxaa badan lagu sheekeeyo markaas dakhliga ama transporti qofkaasu kaga tegi lahaa meeshaas ilaa meesha kale u tegayo garanaysaa uu ay laga dirayo isla wadankii ama hooyadii ay diriso ee soomaaliya joogtaa inta ugu badan qof na yidhi qof iga tahriibay oo iga tegey anaana ka fargareeyey oo mataqana kharashi ka bixiya ma jirin qof walba wuxuu ku leeyahay dadkayga ama tolkayga oonu cawday waxyaabaa kol aragnay amalaybkan wax ka mid ahaa in ilmihii markuu tahriibo ama uu tago waalidku waa dareemi kadhaa hooyadii aabuhu kale adag adag yihiin hooyadii oo kale qofkaa iska beer jilicsan ama nugul markii ay mataqaanaa ilmihii uu loosho odagii xoogaa inuu isgeejiyo baa dhici kadha marka khilaaf xitaa waxaa mararka qaar abuurma waxyaabaa aragnay waxaa ka mid ahaa khilaaf inuu dhexdii qoyska dhexdiisa ka abuurmo hooyadii aabihii laftirkoodii mataqaanaa ii sheeg arrintaas ay ka bixin ka bixiya ka bixin mayo mataqana ay dhacdo marka dadyow badan waa la kulanay oo mataqaana hantidoodii ay lahaayeen ama raasmaalka marka ay lahaayeen ka baxay oo gaday say ilmahooda meesha uga saaraan iminkadana karooyin ku jira waxyaaba ka anlayan waxaa ka mid ahaa maadaama sanadkii labada kun toddoiy tobanka ee dhacday abaar mataqaana aafaysay ama waddanka o dhan gaadhay qoysas waxaa jiray kasoo xarooday abaartii xoolahoodii kasoo cawroobay islamarkaasna laga tahriibay iyagoo nolol maalmeedka aan hayn laga tahriibay baa iyaguna mataqaanaa jiray waxyaabaan la kulana mataqaana waxyabayn na argagax geliya aan la kulanay ka mid ahaa
aad ayuu mahadsanyainkaasi waxau ahaa abshir cabdinaasir maxamed oo ka mid ah ardayda wax ka barata jaamacadda bariga afrika ee magaalada boosaaso waxaa uu waramiye wariyaha v o eda yuusuf maxamed yuusuf haatana dhegeystayaal aynu ku wada nasanno codka fanaanka suldaan serar
cishadaynu kulanaa dabayl caafimaad badan caraf laabta mariso cirifka wadnuu xigo cagadhigay jacaylku cirifka wadnuu xigo cagadhigay jacaylku cishadaynu kulanaa dabayl caafimaad badan caraf laabta mariso cirifka wadnuu xigo cagadhigay jacaylku cirifka wadnuu xigo cagadhigay jacaylku bulshada haddii aan duqa calanka ku surayn calmashada haddii aan duqa calanka ku surayn niyadii ku cugataa su'aaligu celceliso xalku caadigii dhaaf xalku caadigii dhaaf calmashada haddii aan duqa calanka ku suray calmashada haddii aan duqa calanka ku suray niyadii ku cugataa su'aaligu celceliso xalku caadigii dhaaf xalku caadigii dhaaf halka lagu caweeyo liido cidhifyadeediyo halka lagu caweeyo liido liido cidhifyadeediyo kaa waaye cunubo wan cagaa gubyooda xaggee caawa ku shidan kaa waaye cunubo wan cagaa gubyooda xaggee caawa ku shidan halka lagu caweeyo liido cidhifyadeediyo halka lagu caweeyo liido liido cidhifyadeediyo kaa waaye curubo waan cagaa gubyooda xaggee caawa ku shidan kaa waaye curubo waan cagaa gubyooda xaggee caawa ku shidan naftiyaadan qarisiyo niyaddii cuddoone ku caaleen masaartiyo aqligiyo garaadkii weli wa u casuumantahay aqligiyo garaadkii weli wa u casuumantay naftiyaadan qarisiyo niyaddii cuddohooney ku caalee masaartiyo aqligiyo garaadkii weli wa u casuumantahay aqligiyo garaadkii weli wa u casuumantahay haddiyaanu codkaygiyo codsigaygu ku imaan haddiyaanu codkaygiyo codsigaygu ku imaan waxa kuugu filan celis calmashada daruurtee aanu caadba kaa xigin aanu caadba kaa xigin haddiyaanu codkaygiyo codsigaygu ku imaan haddiyaanu codkaygiyo codsigaygu ku imaan waxa kuugu filan celis calmashada daruurtee aanu caadba kaa xigin aanu caadba kaa xigin
waa tahay aan intaasi ku dhaafno heestaasi macaan uu ku luqeynayey fanaanka suldaan seyraar halka aad kala socoteen waa idaacadda barnaamijka dhallinyarada ee idaacadda duhurnimo ee v o a maxamed cumar cali waa wiil dhallinyaro ah oo ku nool dalka jabuuti sanadka labada kun lix iyo tobankii ayuu ku guuldaraystay inuu helo shahaadada dugsiga sare si uu jaamacadda ugu gudbo laakiin taasi dib ugama aysan dhigin waxaana uu la yimid hal abuur noloshiisa bedelay oo ah inuu beero ka sameeyey magaalada calisabiix halkaas uu ku tacbo dalagyo kala duwan waxaa dhowaan magaalada calisabiix kula kulantay waryaheena dalka jabuuti sagal saciid faarax waxaan ahaa arday ka dhigta liseega calisabiix labada kun shan tobankii labada kun lix tobankii waxaa marayay baagabaarum markii igu horeeyey aan baagi waayey walaahi dee qofku markuu itixaanka waayo u niyad jabaa warun haddii la sheego waa niyad jabay in sanadkii labaad anuu saan ugu noqda garala oo kundaliberna ku mara doonaya baga waxaa la kulmay kaleeb jan odqab khanaqya kale kaleeb la dhahdo kabe kaleebkaas oo formaasyon oo fidiyey consero janaalka noogu qabtay marka fatixiye iidla dubed oo anigu imikahaan haddaan sheego waa maasatay kaleeyahay kun jeer oo u mahadnaqay waayo waa qofkii igu soo dhiirigeliyey inaan commerciga galo ee kaleebka ii keento kaleebka markay farmaaso ay qabteen waxaan gartay shaksi ahaan inaan keligay wax qabsan karo markaa baan yidhi maxaa dee waraqad kaaga xidhan maxaa baa kaaga xidhan maxaan iskool iyo waayo qof kastoo dhisaan soo qaataa dibloomka soo qaata wuxuu ku dambeeyaa inuu wax abuuro inuu wax doodono marka imika uma bloodid markiiba igu dhala- igu dhalatay inaan fikrado badan sameeyo n marka ka- markaabaan ugu horeyntii waxaan furtay dukaan saan uga shaqaysto nolol maalmeedkayga kadib saan u shaqaysanayey saan u shaqaysanayey casaamaa tegay waxaan ku noqday magaaladeydii casaamo deegaankaygii igu horreeyay oo la jiray waxaan samaystay isku dayay inaan beer ka samaysto waxaan ani ii gaara nacam waa bahay beer iska leeyahay abtiyaashay weli laakiin beer ani ii gaara inaan samaysto si aan ugu shaqaysto marka beertii baan samaystay iminkana maashaalla dee commercigu sii weynaaday waxaan ku leeyahay station iyo meel qalabka beeraha iibisa in iyo beertayda waa kaa dee maashaalla marka waxaan imikan nacam leeyahay mise dhalinyarta aan weliba kusii waaninaya hadday taxana weydi weydiin hamuudin inaa noloshiina dhanqa saartay war waxaa tiri markaan waayey bachularki ama baagi jabuuti sida faransiiska layirada baag waa shahadii jaamacadda loogu gudbayay waa warqado waa run adig kuma mateleyso maskaxdaadi maaha laakiin waa warqad yar wax kuu fududeyneysa marka meesha loo socdana waxaa tiri waa shaqo un marka haddaan sii bilaabay shaqadii bal iiga waran beerahaaga hadda maxaa kaaga baxa beerahaaga maxaad ka beerta maasha allah wallaahi beerahu n wax kastaba xilli buu leeyahay n waqtigan maanta oo jilaal joogno waxaa baxaya tamaad bitaraaf qanji n iyo saytuun marka waqtigan maanta waxaan yarood beerno waa tamaadka iyo qanjida is- yaan odhan karaa d- meelaha jonfi markay gaadheen waxaa bilaamaya saytuunkii marka beertaada labada xili ee kuleylka iyo qabowga ay ku kala xiran sida wax loo beero bartiiq ma ka baxa beerahaaga ha ha bartiiku imika bisha saddexaad baa lagu gori n wuxuu baxaan xagaagii marka kuleylku soo ku baxaa isaga waa bisha afraad bisha shanaad in xagaa xagaagii iyo bartiiq iyo xabxabki iyo waxaas baxaan iyo cambaduba marka waxaa tiri hadda beer baan leeyahay sheekada dukaan baa ka bilowday een, ganacsiyo kale waa leedahay xagee ku socotaa een, ri- geediga een, ganacsigaaga ama horumarkaaga waa xagee ilaa xagee baad ku riyootaa is leedahay halkaa baan gaaraya Eh, wallaahi fikradahaygu waa limba maalinta ka dambeysa waa iska sii biiraan waayo qof walba horta waxa ugu muhiimsan ee maanta lagu kala horeeyo waa maskaxa competence inaad biirsatid waxa ugu qaalisan oo waxa ah mar kastoo formation jiro inaad ka qayb geshid si aad u fahantid waxaa kasoo biirsansaa waqti kaste khibrado jadiida in eh, markaas in eh, wallaahi beerahaygan waxaa doonaya de inay xoog weynaadaan inaan maxay ahayd stationka ganacsamo kule u noqdo stationsan kuwa jibuuti oo kale ah iminka in casaamo waa stationka qura taajir ku kalama jiro iminka fuustooyin iyo waxaa lagu geeyaa isheeg qalabka beeraha ay magaasanka uu iskeer yahay marka waxaan doonayaa inaan xoog weyneeyo inuu stationsan kuwa jibuuti oo kale uu waagu noqdo walaa miyaarada laga dhigo in xisaabiyo inaan de markaas shirkadoo kale oo shaqeeyo yaan jecelahay oo marka een, is- istaaso ama xarumaha lagu iibiyo een, shidaalka maxaad iibisa shidaal noocaad iibisaa gaaskii een, eh, batroolkii maxaad iibisaa Een, eh, wallaahi iminka waxba kama maqno maadaama magaaladu keligay aan eh, kuleeyahay meesha meesha shidaalka ha waxba kama maqno een, eh, gaas gaaswaal iyo sansba waa la waliibiyaa een, eh, qalabka beeraha xataa muraha beeruhu beerahan oo dhan waa la- waan waan waliibiyaa marka waxba kama maqno iminkaan hadda dadku say kaaga iibsataan gaaskaaga iminka waxaan ku qasban yahay inaan ga- usus- u shushubo waayo qofaa ka shaqeeya in eh, fuustooyin baan ku geeya fuustooyinkaaba laga sii shashaba sharkaanaa loo wala shubaa waxa wala iibsanayo halkaas gaariyaashu uma badno way ku yaryihiin oo way qaataan gaariyaashu laakiin waxa uu iibsanaya waa beeraha marka casaamo ilaa boqor iyo qadaadiic iyo- iyo iyo- iyo beerood baa ku yaala mootiradoo dhan waa loo qaataa raha casaamo oo dhan ayaa ka iibsada waayo iyagna u fiican tahay waa qof degmadii kale markuu u keena wax intaa bay ku faraxsan yihiinba inaan ka iibiyo ilaa mooteradan birahooga yaryar in oo dhan kuwa hore u jajaba kuwa uga qaraaba waxaas oo dhan waxay magaalada u baahanto oo dhanba xagga beeraha hadday tahay iyo xagga staasonkaba anaa ka caawiya
kaasina waxa uu ahaa wiil dhalinyaro ah oo ka mid ah dhalinyarada eh, magaalada calisabiix waa maxamed cumar cali oo magaalada calisabiix ugu waramaya waryaheena sagal saciid faarax halkaad weli dhegeysaa nagala socotaana waa laantaaf soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaysa washington haatanna kusoo dhowaada xubintii ciyaaraha
kusoo dhawaada dhegeystayaal xubinta ciyaaraha kooxda kubadda cagta ee leicester city ee dalka ingiriiska ayaa xoojisatay kaalinta labaad kadib markii ay axaddii shalay afar gool iyo gool uga badisay naadiga aston villa ciyaar ka tirsaneed horyaalka premier leaga waxaana laba ka mid ah goolasha dhaliyay ciyaaryahanka weerarka ka ciyaaray jemi vardi waxaa ciyaaro kale oo ka tirsan horyaalka premier league ciyaaray wolves iyo brighton waxaana ay ku kala baxeen barbardhac laba gool iyo laba gool ah sheffield united New- eh, norwich ayay laba iyo hal ku garaacday halka newcastle natiijadaas la mid ah ay uga badisay kooxda southampton dhinaca kale horeynta waxaa hadda hogaanka eh, lix iyo afartan dhibic ka horkacaysa liverpool waxaa ku xigta kooxda leicester city oo leh sideed iyo soddon dhibcood manchester city kaalinta saddexaad ayay ku jirtaa iyada oo leh laba iyo soddon dhibcood chelsea ayaana ku jirta booska afraad oo leh sagaal iyo konton eh, sagaal iyo labaatan dhibcood dhinaca spain dhowr kulan ayaa dhacay axaddii xalay kooxda sevilla oo sasuna ayay hal iyo hal oo wada isla galeen oo isku mari waayeen celta vigo ayaa saddex iyo labo loogaga badiyey oo leganes ayaa ku garaacday eh, saddex gool iyo labo real sociedad iyo real valladolid waxa ay ku kala baxeen barbaro eber iyo eber ah atletic bilbao waxa ay ku khasaarta laba iyo saddex kooxda real betis dhanka eh, kala horeynta haddii aan fiirino barcelona iyo real madrid ayaa isla leh minus afar iyo soddon dhibic laakiin kaalinta koowaad barcelona ayaa farqiga goolasha kaga sarreysa real madrid kaalinta saddexaadna waxaa ku jirta spilia oo leh koob iyo soddon dhibic real sociedadna booska afraad ayay ku jirtaa iyada oo leh toddoba iyo labaatan dhibcood dhinaca horyaalka talyaaniga ee seria aada haddii aan u gudubno kooxda milan ayaa tan iyo intii uu horyaalka talyaaniga seria aada bilowday laba jeer oo isku xigta guul xiriirisay waxaana xalay ay saddex gool iyo laba kaga badisay kooxda bolonia ciyaarta oo ka dhacday eh, garoonka kooxda bolonia ayaa waxaa goolka la hormaray milan weliba laba gool ayay la hormartay eh, waxaana u kala dhaliyey christoph yontig iyo tio hernandes oo difaaca ka ciyaara bolonia gool ayay keentay daqiiqadii afartanaad waxaana uu ahaa mid uu iska dhaliyey hernandes oo milan u ciyaara eh, goolka saddexaad ee milan bonaventura ayaa u dhaliyey laakiin goolka ugu dambeeyey ee bolonia oo rigoore ah waxaa u keenay ciyaaryahan sansone ciyaarihii kale ee dhacay barma waxay hal iyo eber uga badisay samdoria caleri laba iyo laba ayay la dhaafi weyday sassuolo brescia hal iyo eber ayay kaga badisay spal goolkan waxaa u dhaliyay mario balotelli fiorentina guul darro kale ayaa kasoo gaartay eh, horyaalka talyaaniga iyadoo toddobaadkii horena laga badiyey shalay torino ayaa laba iyo hal uga badisay genoa iyo lejo laba gool iyo laba gool ayay isku mari waayeen inter milan ayaa horyaalka talyaaniga horkacaysa eh, iyada oo leh sideed iyo soddon dhibcood laba dhibic ayay ka sarreysaa kooxda kusoo xigtay juventus oo leh lix iyo soddon dhibcood lazio ayaa ku jirta kaalinta saddexaad waxay leedahay saddex iyo soddon dhibcood lazio sabtidii ayay saddex iyo hal uga badisay kooxda juventus guuldaradaasina waxay ahayd tii ugu horreysay oo yuve kasoo gaartay xilli ciyaareedkan horyaalka seria aada kaalinta afraad horyaalka talyaaniga ee sanadkan waxaa ku jirta calary waana markii ugu horreysay oo ay booska afraad soo xirato muddo sannada ah laakiin kulano badan ayaa ka dhiman horyaalka oo soo xirmi doona sanadka dambe marka la gaaro bisha shanaad booska shanaad waxaa ku jirta kooxda roma hal dhibic ayayna ka sarreysa atlanta oo ku jirta kaalinta lixaad dhegeystayaal wararka ciyaaraha waa naga intaa
aad ay u mahadsan yihiin nur bukhaari noola socodsiinaya xubinta ciyaalaha kaad kala socotaana waa laantaaf soomaaliga ee v o a
mililixada quruxdiyo
heesta melilao iyo codadka ikraam caraale iyo cabdifataax yare waxay ugu dambeysay idaacaddeenii duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaana idinla socodsiinaya xuseen barre aadan iyo anigoo ah nuur xasan nuur tan iyo kulan dambe sidaa iyo nabadgelyo